لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo jirnay axaadiistii saxiixa ahayd ee boqolka xadiis ka koobneed oo lagu kulmiyey kitaabka la yidhaha isilaaxu lmujtama waxaa noogu dambeeyey xadiidka lixdan iyo toddobo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay la hadlay shabaabka waxayna ku yidhi yaa macshara shabaab man istabaca minkum ilbaa'ata falyatabayar shabaabkay qof alla qofkii kale adikaydintamiyo inay guursadeen ha guursadeen guurka maxaa yeelay indhaha ayay laabaa fardiga ayay xaaraanta ka xifdiyaa qofka aan karino aan hala yimaado saakusaayo ayay gooyaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka bukhaariga muslim baa soo saaray waxaa la doonayaa dil hagaagsan oo diinta waafaqsan in la badbo guurkan lagu cayaaro looma baahnaa diriinta in la badiyana looma baahnaa duruusa halka ugu dambeeya ayaa laga dhigaa marka fursad kale la waayo laakiin dadka furiinka u degdegaya oo furiinku u fugul yahay khayrkoodu aad bay u yar yahay sidaas darteed haddii ha laga dago oo yaan diinta lagu cayaarin duruusa la guursanayo yaan diinta lagu ijbaarin qof ay raalli ka tahay hala siiyo diirka raaxo iyo deganaan in laga helo ayaa la doonayaa oo dadwaysadeedkiina hagaajiya oo faraxiina islaam islaamka waafajiya oo dowladdiina islaamka waafajiya waa kuwa gabdhaha dhalaya waxaalaha ku xiimina oo caro allaha shaqaysanigoo guurkada sartaadimiya qaala wuxuu yihi xadiidu saaniya siteen xadiidka lixyan iyo sideen marwii ayuu ku leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yihi tunkaxu lmar'atu liarbacin haweenka waxaa loo guursadaa oo lagu doonaa sida dabeecadda bani aadamku tahay afar arrimood mid kamida ama afarka inay wada leedahay haween afar saro guursada macnuu maaha waa dabciga bani aadamkaa sidaa ah limaaliha maalkeeda ayaa lagu raacaa oo lagu guursadaa warixasanaha wanaageeda iyo sharafteeda ayaa lagu guursadaa xagga reeraheeda iyo weli jamaalaha quruxdeeda weli diinaha diinteeda afartaas ayaa naag lagu doortaa mid kamida inay leedahay amay laba leedahay amay afarta laba leedahay dadka muslimka ah u dhagaysta warka nabiga dadfar bidaasi diin ininka diintaay ku liideen ee guurto haddaad sidaa diidda oo amarkaa khilaafta dariga diyadaaka gacmahaada way faqaarin way carreebin diin iyo dalaayana kusoo gaaraysa ama gacmahaagu ha caroobeen oo dufba ku baxda haddana markaas khilaafin maraba waxaad ku raacday aad ku doonataa diin ha noqdeen muslimiin ah haddaa tahay rawaahu bukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaariyo muslim baa soo saaray rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam dumarka waxaa lagu doortaa afar arrimood mid kamida maal qabiic iyo sharaf wanaagsan qorof diin wadniyo muslim ma tahay inanta diintala kuliyaan oo ayada guurso ragabaadka raggu waa iskhilaafsan yihiin xagga dumarka min walbana say daara ayay ka helaan min walbana wuxuu u ciiran yahay yani asagu sida uu yahay dadka ah arwaaxduna waa junuun la jamciyey wuxuu is aqoonsadaayay isu dumaan oo caalamul arwaax isku arka wuxuu isu kalaana way iskhilaafaan sidaa darteed haweenka lama doono lamama jeclaado afarta aan sheegnay mid kamida inay leedahay maahane afartaas hadday kuransatana saraftiibay kuransatay isigiibaa agtooda ku dhammaaday iyo karaamadii waa maalka waa quruxda waa sarafta xagga reerka iyo diinta dhimisha dhallinyaraa ayaa gabar guursaday oo doonay gabadhaasoon guur u suubanin ayagoo ku doonaya raasumaal weeye hoolay leedahay imise dhallinyaro ayaa inan doonay oo guursaday inantaasan guur u suubanin ayagoo ku doonaya qabiil fiixan bay ka dhalatay imise dhallinyaro ayaa inan doonay oo guursaday ayagoon guur u suubanin oo ku doonay ku guursaday way dhalaal badan tahay haddaba imise dhallinyaro ayaa inan guursatay oo guur ku doonay inantaasoo ah inan hagaagsan xagga diinta laakiin sida kale loo gurayo oo ku doortay cabsida ilaahay darteed kuwa liibaanayaana kuyaa weeye ee rabbigiinka baqra oo diinta ilaaliya ina haweenka quruxda badan leh oo aan diinta lahayn guursigooda waa laga sallaayaa midda qabiilka loo guursado guursigooda waa laga sallaayaa midda xoolaha loo guursado guursigeeda waa laga sallaayaa waxaa lagu liibaanaa midda diinta loo guursado oo kali ah markay diin leedahay hadday waxyaalaha kale ku darsato wafalilahi alxamdu laakiin haddaysan diin lahayn inta kale hadday kulansato waxba kuga tarimayso ayadana ninka intaasay ku doontaa quruxda iyo qabiilka iyo sababta ay canaaqaan oo qabiilka iyo quruxda iyo diin la leeyahay iyo waxaa ayay iyadana ku doontaa marka qof walba oo guursanaya nin iyo naagba waxaa la leeyahay waxaad qofka ku doontaa diin ha noqdeen haddaad diin ku dooni weyso waad ka sallaayaysaa rabbigiinka baqra subxaanahu watacaala oo xagga kan ilaaliya rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay iimaanta qofka waxaa ka midka ah in rabbi siiyo gabadh habeesane daci iyo diin leh oo markuu ka maqanyay ammaanada ku dadaasha oo markuu la joogo raalli galaysa iyo diriwaafi ah imisa haween ayaa qurxoon oo naftooda macaasi ku soo sameeya imisa haween ayaa qoro hagaagsan ka dhalatay oon saaxad lala heshiyi karin wardiin isku raaca oo rabbigiinka baqa oo waxaad fardi iskaga dhigtaan xagga garashadiisa ha noqo ninkii wuxuu fardi ka badanayaa maanta inanta quruxdooda iyo qoladay ka dhalatay iyo inay ka baxday jaamacad ayaduna sidaa oo kale waxa ugu weyn ay gabdhihii fardi ka dhigteen lacag dahab iyo guri weyn iyo gaari kala jiidan mara laga yaabada ilaa in yaro alla u naxariisan mahayo inay yidhaahdiin ninka kana diin ayaan ku raacnay oo diinta ay koontaroolaan hoogaa hadday bixi kara dhaldhalaal ka muuqanayo waa layska raacayaa ilaa atraadya oo rabbi qalbigooda oo iimaan iyo diin geliya maana waqtilmuslima rabbigaa ka baq oo dadka ha ku raacin xoolo haddaba akalmuslim hasa dhalaal iyo qalil ha ku raacin oo gabar diin la raaso war madow laga qarqaroosan oo gaabid badan ayaa kaaga khayr badan dhalaal badan shaydaanad ah madowgaa lagaa qaroosan oo gaaban oo diile oo iimaan leh ayaa wax kasta kaaga fiican marka gurda laysugu tago caddaanka lama cuno dabciga iyo diintaa la cunaa dab ahaantuna labadaasay ku dambaydaa rabbigiinka baqo guurka haysaga cayaarinina oo dhallinyaradoo indhaha kala qaada sabarka hayrka iyo laafiyaha la tuuraayay ii faranin reeska inanku qaado laafiyaha garaalaha iyo dhabanada lamayntala run hameeyinina maanta iga wacdo dhabanada lamayntala way dhammaamin ee rabbigiinka baqdo diinta ilaaliya oo guurkiina mid hagaagsan ka dhiga rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidka lixdan iyo sideed wuxuu ku yidhi tunkaxu lmaratu liarba haweenta waxaa loo guursadaa oo lagu doonaayo afar arrimood mid kamid a ama inay yeelo yeelato ama gabal limaalihaa xoolaheeda walixasabihaa sharafteeda walijamaalihaa diinteeda iyo wlijamaalihaa quruxdeeda iyo welidiinihaa diinteeda ayaa lagu doonaa war qofyow muslimkaa fad fardigaasi diin gabadha diintala ku liibaan oo ayada guursa haddaad diida gacmahaaga ayaa carooyin oo dulligaa kugu dhici halaad baa kuu dambaynaya rabbi ka bag subxaanau watacaala ninka muslimkaa waa inuu niyadiisa ku qanciya inanta iimaan karo inan aan iimaan lahayn nolosha lala noolaadaa waa sacab waana lagu kasaaraa maxaa yeelay xijaab ila kaa yeeli mayso sama aan arag kuwa kaa yaabinaya oo kugu oranaya walahi gabadha waa qurxoonta ana dharan geli doona oo diinta yaan kaa yeeli waaba igu jiri warmiyaama rabbi ka xisoonin warmiyaama muslimiin ahayn wargaba caariyaa nin guursaday ama in adeer ku guursaday ama waa qurxoontahay wallahi diinta u leeya waxay tahay inaan la garanayn war idinka misagaa i aba raacday oo saariba saydaan leh oo iyadoo muslimaada wallahi diinta ileeda inaan la garanayn horay rabbigiinka baqda haddii ay idinku jiro imisaala ayaa muslimad xijaabne oo maanta la arkay inay misigaa caladaba oraday jiraan nin bay ii noqon in misaallah ayaa daa-iwey mid loo malaynayo saamxaad ka soo baxo mastaree basisa oo gabadh caariyaa ay gurdaga soo toosaydan salaada dukadaa lagu karin oo afar iyo labaatanka shaatiisiiga dul fadhiya wa aayadda rabbi miyaa ma maqlin alkhabiisaatu lilkhabiisiin waalkhabiisuuna lilkhabiisaat wadayidaatu wadayidaatu lidayiniin waddaydooda ligdaydaa dumarka xunxun araabisa araabisa minantaha bay u sugnaadeen ragga xunxun naagaha xunxun bay u sugnaadeen eegagarayaalka ah naagaha nadiifka ah oo dayidaadka ah oo iimaanka iyo diinta ku nadiifka noqday nadiifka nadiifka oo hagaagsan bay u sugan yihiin minanka hagaagsanma gabdhaha hagaagsan yaakaysaanaa laysku daanto maa rabbi laga dagay subxaanahu watacaala minankii oo seegta oo waxay yidhaahdeen haddaysan haddaynan xoolahaynaaskanaga yeerayso gabdhihii oo seegtoo fariindaanala ku geliyo bay leeyihiin ninka kama xaggay ka yihinsoo diinta lagu cayaaray maaha yaaqaynaa dib u laabataan oo diinta saxdaan oo rabbigiin ka badataan subxaanahu watacaala qaala waxay yidhi alxadiidu taasa wafituun xadiidka lixdan iyo sagaal mariyi waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi istawsuu binnisaai khayra war dumarka khayr iyo wanaag u dardaarma fa ina almar'ata haweenayda khuliqad waxaa laga abuuray min diracin acwad feer qalloocan wa ina acwadda shayin shay kamugu qalloocnaan badan fi diraci callaah feerta sare ayuu ahaaday feerta ugu sarreeya feeraha ayaa ugu qalloocan feeraha halkaas ayaa wax walba ugu qalloocan buu yihi sala allahu caleyh wasalam fain dahabta haddaad u tartid tuqiinahu adigoo toosinaya kasartoo waad jebinaysaa wain taragtoo haddaad ka tagtid qallooca uga tagtidna lam yajal acawad qallooc ka suuli mayso fastawsuu binnisaai khayraa dumarka wanaag u dardaarma oo rabbigiinka baqa oo adinku adiga wanaag isugu dardaarma oo xumaana ku samaynina oo wanaajiya rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaariga muslim baa soo saaray rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dumarka khayr ha loo dardaarmo dumarka waxaa laga abuuray feer qalloocan feerta qalloocanna wuxuu rasuulku yidhi midda ugu sarrayda feeraha ayaa ugu qallooc badan haddaad toosi istiraa waad jebin haddaad sideeda uga tagtana qallooc ka siilinay oo dumarka wanaag u dardaarmo mirankii xaggay aadeen xadiidkan iyaysan weligaa maqlin waa kuwa gabdha malaa'iga raadinaye rabbi maa ka maqlaan subxaanahu watacaala qaala wuxuu yidhi alxadiidu sabcuun xadiidka toddobaatanaad mariyi waayo ku laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yihi idaa daca rajulu ninku hadduu u yeerto imraataw haweenkiisa ilaa siraasi siraaskiisa hadduu ugu yeerto oo yidhaah ii imaad oo faqadad ay diido an tarjiya inay u timaado wax cudur ah oo diinta ugu ogolaato inay u cimaadaysana iga imaadaydo oo fabaafa ou baryo ama ou joogo qadbaana calayhaa dusheeda asagoo u xaraysan lacanat almalaa'ika malaa'igta allaha lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay ku laabarisanayso riwaayo kala cadayso waxaa laga wadaa xataa yardaa ilaa ninku raalli ka noqonayo ay raalli garanayso rawaahu lbukhaariy wa muslim bal haddaba gabar walbo muslimada ay dhegayso haddii inanta ninkeedu ugu yeero firaaska oo ay u diido inay u tagto oo ay carab ku seexdo ama ku baxo ilaahay ka raalli garanayso malaa'igta allaa lacnadayso waa rabbi ka baqdo dadaala waxaa jira waad u jeedaana haddaba ninka waxa dushiisa ku waajibaya waxa ugu weyn oo laga daynayo xagga haweenkiisa sharciga iyo dabciga ahaan marka la helo sharciya waa inuu garto dabcigeeda si uu u wanaajiyo waxaana laga daynayaa ninka mar kastaba inay deganaan haweenta kula dhaqmo marka ninka wuxuu waajibaya oo haweenta dusheeda kuleeyay waxa ugu weyn marka ay masadeeda ka dalba inaysan u diidin aysan u diidin tamatica iyo inay isu makanayso markaa ka gadaal baa shay walba raacayaa oo lagu yeeranayaa oo xaaladda kale ay ka dambaysaa rabbi ha laga baqo ooyaan guurka lagu cayaarin waxaad moodaa maanta in guurku si kala noqday xaaladu waxay noqotay ninka saabka ah inaysan guursan islaam gaboobay gabadha dhallinyaradana aan lagu darin oday gaboobay dhaqanka bani aadamku sidaas ayuu u badan yahay waficla noloshuna sidaas weeyaan haddii inan yar oo san iyo toban jira oday irkaa kale ka soo dhaceen lagu daro noloshaa lama hagaajin haddii wiil yar oo labaatan jira islaam il cusanaysa oo lixdan sano gaarto lagu darona noloshaa lama hagaajin waxay dadku arrintaa ku eedeeyeen dadka muslimiinta qaarkood waxay u ku eedeeyeen dadka diinta bartaa inay arrintaas xadgudbeen xadiid baa jira ay nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam qofka muslimkaa markuu socdaalo safarkay uga wadaayaan nooc cadaaba inuu yahay marka marka dankiisu u dhammaato falyucadilu rujuuca ilaa ahli reerkiisii deg deg ha ugu laabto haddaba dadka soo socdaala waxaa u badan dadka cilmiga doonta ama ha doonteen diini ama ha doonteen naadi kuwa yurab aada oo laadada u doontaa islaamadadooda oo cerood ay si saxabayso ayay guursadaan kuwa cilmiga diiniga inay doonteen loo marayayo gabal la aaday islaamahana xala la yidha ayay guursadaan dib uma soo laabtaan mustaqbalka ma fakaraan diin la fidiyaan baarsi ay ka foofadeena jahaladaana xag uma sheegaan taasi waa dhibaat waxaa ka kala guur lama yiha rabbi laga bada subxaana watacaala marka waa in diinta saysaa loo ilaaliya diinka haweentiisa asaga u baahan hadday u yeerto oo istimtaac ugu tegi weeyo ama warkiisa ay aqbali diido waxay noqonaysaa gaalimo haweentii ninkeeda waxay ku caasi kartaa cudur sharci ah waa markay xayd qabto ayna garanayso waxa ugu yeero inay mawduuc sanaaca yihiin ama ay jirantaysan soco kara yihiin markaa cudur sharciyo ayaa jira xaqiiqada sidaa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam sayka xaqa ay saydada kuleeyayo ka warraba waxayna ku yiri nafteeda hadday weydiiso ayadoo ruqun saaran bisi waa inaysan nafteeda ka mancin sankumaayo inaysan seegin hadday jeedo inay u idman ma ahane haddaba walaalayaa rabbika baqa mawduucaas hore uwaan uga hadalna keligii inuu hadda dhexgalna ma doonayo laakiin xadiidka ayaa nagu soo aaday walaakiinse xaaladii waxay noqotay guryihi ay halaysan yihiin oo lagu cayaaray in badan ila asoor rabbi u naxariista u darbaaray maahana sidaa darteed dadaala oo diinta islaamka dhadheedu saxda yarnulunka miya dumarka darcigeedna aadna weli garan say nabiga maqlimaysaan oo leeya soor baa laga abuuray maxay iila hadashay hadal bay igu celisay gabar yadaada weeyeysay saas ku tiriye war dumarka yadaadalasosa laga sheekaynayo maaha balse khadiijaya an caaisha iyo xabse kamid maahayn dumarka rasuulka alla waxay ku yidhahdeen say garanaydaan ayagoo kuwii dadka uga qaybamay kamida wa rabbi tabagda war hablaha muslimiinka miya macala alla ka daqanay waa intan weyntiina maalamayda ka xaraysiinayo warabbi ka baqda oo maraad salaaxdaan iyo maraad walaalaysataan iyo maraad yacan u qaboojiyaan damananka raalligadeeda dadka dhexmeela iska geeya haweenku nimankooda way ka adagyimayaanka isku xishoora oo naga aadisiya nimankaan dowladeeda maalin walba hoyeeraysa rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidka lixdan iyo sagaal wuxuu ku yiri istawsuu bilnisaai khayraa war dumarka khayr iyo wanaag ku dardaarma war adinkuna ragga waxa nagu dirimiina dumarka oo saacad walba gabdhihii guurka waxay u diidayaan ninla guursadana lama hayo ee kuwa hore oo aad ku haysaan eegada la sheegayo kadeeyo wanaajiyo dumarka waala ka dhaga subxaana watacaala oo dumarka khayr u dardaarma oo wanaajiya oo qof walba ha wanaajiyo haweenkay dhabo si haweenkay gabdhaha yaga u tira wargeynka waa fiican yo yahay ka xaral alaa ku dhacay ayadid waxba ka oranaysa haweenka kale war alla ka dhagay subxaana watacaala waxa kan laga baahna rasuulku waxau yihi sala allahu calayh wasalam faina almarata khuliqat min daraci macruuf haweenta waxaa laga abuuray seeqalloocan xaggeed shayka uruqa waxnaan badana waa feerta sare oo feeraha ka mid ah haddaad u tagto adigoo toosinaya kasarta waa jemi haddaad sideeda uga tagtana qalloocaad ka siilinayda waa ku wadanaysaa khayr u dardaarmay wanaajiyo haddee weligeen bahan ku wada intay rabbi caabudaysa ay gurgaa ku sugan tahay oo haddee balaayada ayaatimis wax la xamili kara waa ay ka maranaysa isdulqaasa wanaajiyo waaniyo balaxa waxyaala badan ka jeesta rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidka lixdanaad wuxuu ku yiri ninku hadday haweentiisa firaaska ugu yeerto wataabad an tadbii inay u timaado ay diido watadaata ay dari asaga u caraysa malaa'igta reexmaraysa ilaa laga waabaysanayo waa ilaa uu raalika noqonayo waxa waabariga loo keeno arrintan marka la doono hanuunka ugu badan macnuu sidaa weeyaan hadday ayadu asaga u yeerato oo u diida maxaa la samaynayaa la dhii muslimiintu waxay yidhaahdeen hadduu ayada ku xumaynayo ee cudur ay ku diideen lala ayay asagana daalin buu noqonayaa muslimiinta ka mida haweenka hadday ninkeeda ka caraysiiyo hayse waxa uga caraysiiyo ay dardarla yihiin salaadeeda lama aqbalayo sidaa la socda rabbi ha laga dago ka raadsada adilada ku soo aroortay cubuurda saydoontaan in badan ka hadalnay maalin walba kuma xagcelin karna neliya maadaana sarayn isu maslaxaynteeda waana wanaanisa inta aan uga gudubno qaala wuxuu yihi alxadiidu alxaadi wasacuun xadiidka lix toddobaatan iyo kow mariyi waayo ku la wariyey can almu'miniina mu'miniinta hooyadeed ayaa laga wariyey safiyata bintu xoog ah radi allahu canha قالت صفية وحي تري كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيها يؤتى كتا من كل ذي مساجدك وفي اعتكافها فاتيت وعيني اجور انا سيارنا الليل هنا انا النبي انا سيارنا وانا من البيت فحدثني وانا شيخ النبي وانا شيخ فقال يا حباب ثم قلت يا رسالة وعن قريب إن الله تنجد آل أهام فقال من معي رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليقلبني إيه إلي هذا البيع فعني يسرد من عمل البيع هذا أحد البيع فمر رجلان من الأنصار وظن ظاهرا صار سميع يا سامرة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رسول تقلت الأركان أسرعا يجدد على أهل يحفظ يهين أرضه فقال النبي عليه صلى الله عليه وسلم على رسلكما ترتيبتي من الشعر انها كان صفية بنت حوي وإعلان كان سجد لي مثل الثلاثة فلا مرة سبحان الله يا رسول الله إلى إلى من كنا جهنك ماذا نحن نقول عنا بدء جدا آدم سأل أي مثل الدم أو مرأة مثل مما بس على مرتاح وإذا كان عزيزي فسند العالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان شيطانك يجري ليس على يرضي ادم ابن ادم تحذره مثل يدم بيد مكانه اسيسه بيجي تنزل تغطى وجر السبب هل وجر السبب ان الشيطان كما الله تعالى مرض لكن واحد يريد ان الشيطان كان يصدق ان حمام من كثيره واني خشيت وحن تعب في امره أن يغلق إلى كثير في قلوبكم وظلمتم شرا أو أن تدار في أمري يقول أن وسائل تجد ما شجعت بريد فسأل أن تدار صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رسولك صلى الله عليه وسلم مساجدك أن يكون اعتكافي وأصاب بغير ضرب إلى صفية أم المؤمنين وأكل عبار بان لجل وانا عصاري وان استهلت أن قرد يقول هذا رسولك وان استهلت إيسي طويله وان من أغير أسعرين أيام السامرتك ما markay rasuulka arkeen bay degdegeen rasuulku korkiisiina kusocotan waa safiya ayuu ku yiri alla ayaa xumaan ka nasana rasuulkii maana xumaan ku malaynaynay ku dhahaan waxay rasuulku yiri shaydaanka bani aadamka qalbiga wax ku soo loodigiisa la sageeya waxaan ka baqay qalbigiina inuu wax soo geliyo hadday qalbiga idin idinka gasho mahumadigi maagta waa taagayahana bisbiisiina baadaa soo gaarsin marka taasaan ka baqda weeye haddaba qof walba oo muslim oo rabbigaa ka baq shakigana ka iska ilaali tuumadana hala ilaaliyo rasuulka way dhintay sala allahu calayh wasalam waxaana saxsigiisa ay markuu dhintay sagaal haweenan waxay kala ahaayeen caaisha bintu abibakr iyo sidiiq xabsa bintu cumar sayda bintu samca umu salama bintu abi umaya zaynaba bintu jaxshin ramla bintu abi sufyaan maymuuna bintu alxaaris ilhilaaliya jawayriya bintu alxaaris yani inanta la yidhaah iyo safiya bintu xooy oo yani yani yuhuudda loo nisbeeyey dumarkaas ayuu nabigu qabay sala allahu caleyh wasalam allah waxay u idmay nabiga inuu guursado inta u doono cadad mucayanan looma xadidin sidaas ayay muslimiin ku badan yihin inay qabaan marka markii hore intaas sida loogu ogolaaday markii dambe waxaa nabiga sala allahu calayh wasalam tirkii mantashaa minuna aayaddaas ayada ah ayay culamo badan oo warar ka sheegeen laakiin waxaa la garanayaa guurka xaggiisa inuu nabigu dadka uga bedelaa ilaa sagaal haween ayaa isugu tagay taxtigiisa oo rabbi u baneeyey subxaanau watacaala ka badanba haweenkay nabigu guursaday ummahaatulmu'miniin bay ahaadeen nabiga ka gadaa ragga kale waa ka xaaraan waxaana ummahaatulmu'miniin ay u noqdeen xagga ixtiraamka iyo qadarinta ee laa looma jeedo xagga in lala qaadi noqdo iyo in laga dhigan karo sidii hooyo oo kale marka adilada xadiidkaasi waxay noo cadaynayaa wax walboo suuno keeni karaya in laga burgo muslimiintana waxaa laga doonayaa xaqa inay ilaaliyaan hadalka beenta markaasida beenta xamaasada laysu damiyo kulli waa in laga fogaado yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu katiira min adami muslimiinta in badan oo damiga iyo malada xun kamida ka taga maxaa yeelay fa ina bacda danni ismun malada qaarkeed waa dembi yaan xumaan laysu malaynin yaan xaqa la garab marin qofka muslimkaana waxaa laga doonayaa qofka walaalkiisa inuu weligii qalbigiisa u saafi galeeyo ousan xumaan u danin haddaad aragti wax laga shaki karo ayadoo lagugu arkana dadka ka qanci oo wanaagga isaag waxaan lagugu oqoon jirin haddii lagugu arkana waxaad ula jeeda dadka ishaag oo rabbigaa ka bag subxaanahu watacaala dumarka nabigu sharaf bay lahaayeen abaadii weeyaan oo dilligaa dushooda ahaaday kuwa yidhi rasuulku waxau dumarka u guursaday intaa lee waa macaansi badnaa iyo kuwa dumarka nabiga wax ka seegay waa cadowga alle waa gaalo in la dilaa banaan in la daljalaa banaan qofkii dilana dhiigooda hadur weeyaan looma haysto dadka nuucaa ku hadlay qof walba waa inuu arrinkaa gartaa wabay rabbigiin ka cabsada wabay diinta islaamka ilaaliya oo macaasida ka taga muslimiinta aad liibaan keena xadiidka toddobaatan iyo kow umulmuminiin waxaa laga wariyey safiya bintu xuli inay tiri rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa mid masaajidka ku itikaafaya faataytu azuuru leyla faxadadtu waan u tegay anoo siyaalanaya hanuun markaabaan u sheekay waan la sheekaystay markaa ka gadaal waan u taaga lianqariba inaan laabto macigayga isla taaga lianqaribana inuu nabigu u celiyo laba nin oo reeran saareeda ayaa soo maray falamaa ra'aya nabiya nabiga markay arkeen sala allahu calayh wasalam asracaa way degdegeen rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam calaa rasuulkum awaray tarkiisiina usocda tani waa safiya bintu xulaye rabbigaa nasaana maxwaan baan ku maray bay ku yidhaahdeen tacajub darti i subxaanallahi loo odhan karaa laga qaadanaya duunyada mawaaqifteeda in la tirtona waa laga qaadanaya qofka muslimka in la qancina waa laga qaadanaya shaydaanku bani aadamka waxau ku hayana waa laga garanaya shaydaanku waxgu socan bay wadamadeeda dambi qulubtiina inuu far iyo balaaye ku soo tuuro ayaan ka baqday yii sala allahu calayh wasalam marka rasuulka alle waa ujeedaa sidau dadka u wanaajinayey ou khayrka u ilaalinayey axad walbow nafsadaada rabbi uga baq dhacdhaca iskaday dadka awlaadkooda hafaynin qofka walaalkaa waxa u qarsan hafaynin qof muslima qofka awlaadkiisa fayda rabbigaa awlaadkiisa banaanka soo dhiga islaamka fadaa'isiisa qaata sharta ha fidinina khayraadka ha ka horteginina dadka muslimiintana wanaagga ha ku dadaaleen asraarta ha la saaxiibinina dariiqa balaayada loo maraynayo ha istaaginina dadka sufahada carabkooda iska ilaaliya khayada dumarka iska dhawra sharta aad ka nabadgesheena weligii wanaagga ku dadaala islaamku intuu idiin baneeyey kaliya ku socda waxa la idiin xallilay ha xarininina waxa la idinka xarimana ha xallilanina dadka muslimiinta waxaa loo baneeyey inay wanaagga ku dadaalaan oy xagga ku socdaan dumarku inay wax akriyaan oo wax qoran baa loo ogolaaday inay diinta bartaan ayaa loo ogolaaday laakiin lama ogola khalwada waxa la yidhaahdo khalwadana waa maxal labada qofood ay keligood wax ku samayn karaan sida xaqiiqada ah ee laba qofood inay meel bablikaa ku wada hadlaan mushkula kuma sugna arrintaa mana doonayna hadda mawduucaas inaan dhex galno bacda maalin badan ka hadalnay muslimiintow rabbi ka baga oo xagga ilaaliya oo fidnada iyo dulliga ka hortaga waryaan shaydaanku idinka faa'iidaysan war walaalayaal wahmiga iyo dulliga ka baxa oo cisiga iyo sharaftu waxay ku jiraan wada duun iyo aakhira ku midaanaysan inaad diinta ilaalisaan war ha ku dhawaaqinina cilmi la-aan shay aadna adinkooda waxa uu yahay war in mise qofoodaa qurunka ku qosashay oo cadaab alla kasbatay war in mise qofoodaa muslimiinta ceerkooda fidiisay oo alla ku duweeyey war in mise qofooda isku dayay inay islaamka dhigto oo dhibka asagaa ku khasaaray war dadka islaamka u dhaleecaynta joojiya war walaalihiina islaamka wanaajiya war hub ha isu qaadanina hubka la ysu qaatay ducaayadu waa ka mid dulmigu waa ka mid in laisdiraa waa ka mid in dad laysku diraa waa ka mid qofka muslimkaa waa inuu qofka kalo walaalkiisa wanaagga u sheegaa waxa liibaanti tayroon baa sida ah laakiin waxaan maanta ku sugannahay ma fiicna ee alla dadaalo diinta alla ilaaliyo rabbiga wooda sare leh ayaanu ka dalbanaynaa inuu muslimiinta wanaajiyo diinta islaamkana ou nagu soo celiyo waxyaalaha dulliga walba oo dhibaata ku jirto ayaan rabbi subxaanahu watacaala weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo dhaqanka diintana uu nagu arsugo haddaba dadka muslimiinta oo waxaad ogaataan shaydaanku inuu yahay mid cadow idiin ah oo allah subxaanahu watacaala uu sheegay inuu shaydaanku cadow noo yahay ina ashaydaana lakum caduwan fastakiduuhu caduwa sidaas ayuu yihi rabbi subxaanahu watacaala sidaa darteed nabigu wuxuu sheegay ma jirayo demi inuu shaydaanku marayo dadka mu'miniintaa hub ayaa u sugan ay cadowgaa isaga difaacaan ay sharkiisa isaga dhowraan waa dikriga alle asmaacda alle iyo rumayn ay rumeeyaan kutubta alle iyo rususha alle iyo rabbigood inay ku adeecaan waxau amray kana kana haraan wixii uu ka reebay allah
shaydaanku waxau dadka kula xarbiyaa inuu lumiyo dhibaatana u geyso dadka ahlu-adyaanka ahna dhibka shaydaanka mutafaq ayay ku yihiin waxyaalaha qurumka ayuu dadka u qurxiyaa waxyaalaha xunxun ayuu dadka u wanaajiyaa shahwada ayuu dadka u hogaamiyaa ilaa uu qofka naarka gaarsiiyo waxauna dadka isaga raacay gaarsiiyaa carada alleh waxaana uu markaa ku sameeyaa inuu waswaasiyo did badanna uu ku sallido rabbi wuxuu yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaydaani arajiim qur-aanka akhriskiisa kolkaad doonaysid shaydaanka naxariista laga durjiyey rabbigaa ka magangal dadka rabbigood ku xihan ee rabbigood si dhaba isugu dhiiga shaydaanka way ka badbaadaan ee muslimiinta rabbigii magangala oo daacada alle ku dadaala shaydaanku saydaradaas uu leeyahay iyo dhibaatada uu bani aadamka ku samaynayo waxyaalaha ka dhasha waxaa ka mid ah dadka inay ku yimaadiin cudurka suuxdimo la yidhaahdo amase waxyaalo waali loo yaqaano oo ta'siirkeeda ay xagga jinka ka timaado iyo shayaadiinta muslimiintu aad bay u ciilaajiyeen siyaalo badan bayna ciilaajkiisa u marayn waxaana ibnu tiimiya ninka la yidhaah uu aad u sameeyey dadka suuxa inuu waxyaalo badan ku ciilaajiyey oo ay ka mid tahay akeer lagu akriyo ama in la garaaco culammada islaamka waxyaalo badan ayaa laga soo naqliyey qof aan dadka caqligoodu yar yahay cilmigoodu yar yahay garashadoodu yar tahay mooye inta kalena arrinkaa way rumaysan yihiin sidaas darteed axadka muslimka waxaa laga rabaa inuu rabbigii ku kalsoonaado cadowgaas alle ka magan galo diinta allena oo ku socdo marabkaasu hadduu ku dhacana ou rabbigii u sheegto subxaanahu wa tacaala adibadii islaamkii hormartay waxyaalo badan ayay sameeyeen oo ay ku dawaynayaan arrimaha ku saabsan shayaadiinta waxa ay dadka u geysato iyo cuduradaas qubatada ay la yimaadiin oo ay suuxdhamuhu ku jiraan maxaa yeelay sabab ayuu u noqonayaa waxay muslimiinta qaarkood odhan jireen cadowga ilaahaeyow bax markay bismillaah yidhaahdiin ka gadaal marka qof walbow dadaal oo rabbigaa ka bad oo cadowgaas alla ka magan gal rabbina waxau sheegay asaga iyo xisbigiisuba inayna arkayaan annagoon arkaynin dadka gabalkoodna ay owliya ka dhigteen waxay marka rumeeyeen nimanka tasawufka amayba u maleeyeen shayaadiinta in lagu shaqaysto oo shaydaanka ninka la shaqaysta oo weli yahay iyo waxyaalo aan meesha ku jirin waxyaalaha khiyaaliyaadka ah laga tanasuro shaydaanka dadka la shaqaysta ilxaad ayay ku sifoodaan waxay ku sifoodaan sinbuuqnimo iyo labadiinoodnimo waxay noqdaan dajaalin waxay ku dhawaaqaan waxaan alla raalli ka ahayn waxay cunaan wax caro alle lagu gaarayo waxayna markaa ku dadaalaan wax kastoo diinta looga baxayo kutubta laga helo waxaa ka mid ah shamsulmacaarif iyo kutubta dalaasiinta oo lagu gaaloobayo qofkii bartee diin ka dhigta rabbigiinka baqlo xagga ilaaliya qaala wuxuu yihi alxadiid haani wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo labo marwiin waayo ku la wariyey can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi maaqirtu ma masaylin calaa axadin axad korkii oo min nisaai nabiy nabiga haweenkiisa ka mida sala allahu calayh wasalam maaqirtu calaa khadiija inta aan khadiija ka masaylay axad haweenka nabiga ka mida oon ka masayla ma lahan bay tidhi radia allahu canha wamaa ra'aytuhaa qad weligeyna ma aanan arkin khadiijo ayay leedahay caaisho wa maca daalika waan ka masaylay oo waan ka xumaaday markaan arkay arrimaheeda sababta iguma masayrta ayay noo sheegaysaa walaakin kaana yugsiru dikraha rasuulku wuxuu ahaa mid badiya magaceeda ka sheekaynteeda soogaadka warkeeda aad buu carabka ugu hayn jiray sala allahu calayhi wasalam waxay tidhi khadiijo caaisha waxay tidhi warubamaa dabaxa shaata uma yuqadicuhaa acdaa'a waxaa la arkayey nabigu inuu rig gowraco markaa ka gadaalna xibnaheeda ou googooyo oo yuqadicuhaa acdaa macnaha xibin xibin uu ka dhigo uma yabcatuhaa ilaa sadaiqi khadiija ee markaa ka gadaal ou u bixiyo ou rida hilibkeeda u diro saaxiibada khadiija iyo dadkay wadaayaalka la aheed ayuu u diri jiray nabigu sala allahu calayh wasalam caaisha waxay tidhi farabamaa qultu waxaa laga yaabaa inaan ku iri oo dhici jirtay kaan lam yakun imra'atun ilaa khadiija waaba ayadoon adduunka joogin khadiija mooye haween kale maxaad islaamkatan magaceeda u badisay maxaase dadka ayada saaxiibada laa xariirkooda u badisay rasuulku waxau yihi sal allahu alayh wasalam inahaa kaanad wa kaanad wa kaana lii minha alwalad khadiija waxay ahayd sidaa iyo sidaa dadku markay i gooyeen ayay i xariirisay dadku markay xoolaheeda ii diideen ayay xoolahooda xoolaheeda iigu deeqday dadku markay ila dagaalameen ayay isoo dhoweysay dadku markay i carageliyaan ayay iga farxisay ilmana ayadaa ii dhashay ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rawaahu albukhaariyu wa muslim halkaa waxaad ka garatay qiimaha iyo sharafta ay khadiija nabiga agtiisa ku lahayd caaisha runta ayay kuu sheegtay waxay ku tidhi haweenka nabiga mid ka mida kama aanan masayrin intaan khadiija ka masayrin khadiijana weli ma arkin sababtaan uga masayra waxa weeyabay tiri nabiga ayaa magaceeda badiyey waxaana dhahaysay nabigu inuu riqalo xibnaheeda googooyo ee reerka dadka saaxiibadii khadiijo iyo reerkeeda ah oo u diro waxaan ku idhi bay tiri haween kale miyaan adduunka joogin islaamtatan magaceeda maxaad ugu diran tahay magaceeda maalin walba maxaad u haysaa haddaba islaamtatan waxa ay kuu qabatay waa maxaa rasuulku markaa ayuu ammaanow yidhi wax walba oo wanaaga ayay ila qaabisay waxayna iiga yani dadku markay idhibeen ayay i dejiyey awlaadna way ii dhashay sidaas ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas saxiixaynka ku sugan wuxuu noo sheegay haddaba dumarku inay yihiin dabeecaddooda inay masayraan haween kale marka laga sheekeeyaba rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh axad uu soojeystay haweenka ka mida waxaa ugu horreeyey khadiijata bintu khuwayris waxayna ahayd haweenka la qadariyo magaalada maka mid ka mid ah bal waxay ahayd baa la yidhi magaalooyinka carabta haweenka ugu qiimaha badan mid ka mid ah waxaana la sheegay sharafteeda inay dhinac walba ka sarayday xoolahee xoolo badan ayay laheyd quruxdeedu mid saa'ida ayay ahayd caqligeedu mid fara badan ayuu ahaa ra'yigeedu mid toosan ayuu ahaa mid aad u degan oo u dulqaad badan ayay ahayd waxayna ahayd baa layidhi qof deeqsiyad ah oo aad iyo aad u sharaf iyo wanaag badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha kamida ayay ijaaro qaadatay bacdamaa magaalooyinkii ou nabigu joogay saadiqul amiin laga odhan jiray rumlowgii amiinka ahaa oo shaab nadiifa ou ahaa xoolaheeda ayay u dhiibtay waa u soo tijaareeyey waxaana raacay ninka la yidhaha maysara oo ayada u shaqayn jiray waxay ka aragtay nebiga mucaamalo hagaagsan waxay ka aragtay barako daahir ah waxay aragtay naftiisu inay qiimo badan tahay markaa ka gadaal ayay ayadu dalabtay oo inay guursato doontay rasuulku raalli ayuu ku noqday halkaas ayaana guurkii ka xasilay waxau nabigu jiray sala allahu calayhi wasalam shan iyo labaatan sano waxay jirtay khadiijo afartan sano halkaa waxaad ka ogaatay inuu ninku guursan karo islaamka da'weyn laakiin waxaa shardi ah inay raalli isku yihiin oo ay sidaa isku doorteen marka aanu soo sheegnay ama muslimiintuba ay ka hadleen oo yidhaahdeen islaam aad u gabowday nin yar yaan lagu darin adin oday oo aad u gaboobana gabar yar yaan lagu darin waxaa loola jeedaa labada qofood diiniyan iyo nolol ahaan haddaysan ayagu isku qanacsanayn oysan isdoonanin yaan laysku duduubin guurkaasi guur ma noqonaye waayo markii la guursanayo labada qofood inay laayiq isu yihiin ayaa la doonayaa midda kale da-deedu afartan sano ayay ahayd nabigana shan iyo labaatan sano ayuu jiray sala allahu calayh wasalam da-da ay ka weyn tahay waa dhowr iyo toban sano dhowr iyo toban sanona ma badna dadka laga sheekaynayo e laleeyahay isma qaadi karaan waa dad kala weyn ugu yaraan konton sano ama afartan sano iyo wax lamid ah dadkaasna noloshooda dhib ayay la kulmaysaa haddaysan ayagu raalli isku ahayn waxay noqotay marka khadiija kaalma midda ugu khayrka badan xagga rasuulka waxay noqotay nabiga mid u gargaarta sala allahu calayhi wasalam xoolaheeda ayay ku xariirisay karaamkeeda ayay ku sabar siiday wax walboo dhiba ayay ka difaacaydo way isgarab taagtay makhluuqa dhan intaysan rumayn ayay rumaysay dadku markay ku gaaloobeen ayay iimaankeeda sugtay oo dhinac walba ay ka wanaagsanaatay waxayna aad iyo aad ugu dadaashay inay nabiga isgarab taagtay hadal walba oo ugu soo yiraac oo qalbigiisa ka tirto waxayna ku dadaashay shayaadiinta u imaanaysaa inaysan nabiga qalbigiisa dhibaato ku keenin sidaa darteed waxay ku tiri wallaahi laa yukfiika allahu abada rabbigaan ku dhaartay alle kuma oojinayo kumana dulaynayo rasuulku shay uu u baahda ma jiro oo adduunye ah ilaa awjira way siinaysay wax walboo rasuulka xanuujiya way ka fududaynaysay wax walboo rasuulku ka eegseegta way ka difaacaysay khadiija radia allahu canha qofka sharaftaa iyo qiimahaas le ayay ahayd sharaftaa iyo qiimaha baclamaa ay la timid waxay gaartay in allah ugu bishaareeyey guri jannada ku yaala gurigaas oo jawhar ka samaysan oo aan kayro iyo dhibaata ka jirin rasuulka ayaana xadiis saxiixa ku cadeeyey sala allahu calayhi wasalam axad walba ee sida khadiija diinta u difaacaday u difaaca ayaa darajadaa la gaarsiiyaa gabar walba ee muslimaad ah ee nin islaam ah oo diinta alla u shaqeeya lagu arsugana kaalinta khadiija qaadatoo kalea laga doonayaa xagga kalaam wanaagsanaanta xagga samarka xagga dulqaadka iyo inay isku daydo mar walba inay xallido barabareenka ninka gaba ku yimaada waa sida gabdhaha muslimaadka laga doonaye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulka ku arsugay ou khadiijo ka siiyey owlaadda ou nabigu dhaloo dhan ilaa wiilkii ibraahim ahay ma ahane waxay dhashay wiilasha nabiga cabdillaahi iyo qaasim waxay dhashay gabdhihii nabiga zaynaba faadima ruqiya iyo umukalsuum allaha raadi ka noqday waxay ahayd qof qiimo badan oo si walba wanaag u samayday khadiijo waa la oobsaday nabiga oo magaalada maka layidhaha jooga aad iyo aadna ugu baahan oo ciyaalkii nabigu yaryar yihiin oo xoolihiisu yar yihiin oo dadka raacay ay ducafa yihiin oo cadowgiisu ou badan yahay oo cadowgu ay xoolo badan yihiin rasuulku wou ka tiiraanyooday jeeridii khadiija aad iyo aad ayuu tiiraanyo u dareemay waxau ugu duceeyey dembi dhaaf iyo naxariis waxau oqoonsaday xaqa ay ku laheed waxau qiray fadligeedii rasuulka sala allahu calayhi wasalam intay khadiija nooleed haween kale ma guursan markay dhimatay ka gadaal ayuu haween guursaday sala allahu calayhi wasalam waayo waxa ay nabiga u qabatay laa'iq waxay u yihiin in uusan la guursan ee uu niyadeeda ilaaliyo si aysanba u masayrin oo aan wax niyadeeda galay la arkin ayadoo guurka nabigu ou ahaa mid rabbi xaggiisa ka socday oo xigma diineed ay keentay si dumarku ay diinta uga soo maqliyaan haddana rasuulka khadiijo wax lama guursan sala allahu calayhi wasalam marka amaalmarinta hagaagsan siduu rasuulku u yaqaano bal arag ragga maanta jooga haddii sidaa oo kale si u dhow ay haweene u dhaqaalayso ay xoolaheeda ku beesho ay wax walba isla garab taagto markay xoogaa dhaqaalaa helaan iska day inaysan la guursan ha la guursadeene sida iyo saxariir bay markaasu dilayaan way illoobayaan ama maahane furiin bay u dirayaan war arrinkaan looma baahnee rabbi ha laga cabsado rasuulka sala allahu calayhi wasalam axad walba ee magaca khadiijo ugu yimaada wou karaamay jiray waxaana dhacday nabiga inay u timid inanta la yidhaha haala bintu khuwayris markau dhawaaqeeda maqlay rasuulka dhawaaqii khadiijo ayuu soo xasuustay wuxuu niyadiisa ku dejiyey inuu yidhaahdo allahuma haalatu bintu khuwaylis allah ayuusan waa haala bintu khuwaylis marka rasuulku haala wuu soo dhoweeyey khadiija marka ay sidaa loo ammaanay oo sharaftaa laga sheegay caaisha islaamta la yidhaha waxay tiri allah raalli ka noqdeed islaamta dhafoorada madmadoobeed oo cardeed oo habartaheedoo dhimatay maxaad magaceeda u haysaa hinaaso ayaa qabatay dabciga nabiga dabciga dumarka nabigu wou yaqiin axad dulqaad iyo deganaan badan waa ahaa haweenteydii hore maxaad u caayaysaa ma oranin ee wuxuu yidhi khadiija saraf ayay laheyd ee caaishay arrinka aadwadadooji si wanaagsan ayuuna ula hadlay sala allahu calayhi wasalam marka ninka doonaya haweenkiisu inay jeclaato yowsan naa kale ku ag ammaanin yowsan magaceeda magacaanin ugu yeerin yowsan magaceeda qalbin saddex jeer iyo laba jeer haddaad qaladid lagama yaabo xataa in lagu maslaxayn karo waxayna u xanaaqaysaa si xun midda kale wax walbood u samayn jirtana way inkirin oo rasuulka ayaa sheegay sala allahu calayhi wasalam ragga ragga muslimiinta ahow rabbigiin uga baqda dumarkiina khayr u dardaarma wanaagooda qira oo wanaajiya oo dhibka idiin gaystaan ku sabra oo xaqa si wanaagsan ugu dadaala dumarka muslimaadka ahow sidii khadiija ku sifooda raggiina wanaajiya hadalka xunna ka dhowra oo rabbigiin ka cabsada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka toddobaatan iyo laba waxau waxaa looga wariyey yani rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidka alfaadiisa ma lahan laakiin caaisha ayaa ka sheekaynaysa qisa dhex martay ayada iyo rasuulka markuu rasuulku ka sheekeeyey islaanta la yidhaha khadiija marka caaisha waxay tidhi maa qirtu calaa axadin min nisaai nabiyi sala allahu alayh wasalam axad haweenka nabiga kamida kama aanan masayrin maa qirtu calaa khadiijata radia allahu canha inta aan khadiija ka masayray in lamid ah wamaa ra'aytuhaa qaddu welina ma arkin walaakin kaana yugfiru dikraha rasuulka ayaa magaceeda badin jiray iyo ammaanteeda warubamaa dabaxa shaata uma yuqadicuhaa acdaa'a inuu rig gowraco ee xibnaheeda jarjaro ee u bixiyo u dira ayaa la arkayay sadaa'iqi khadiija khadiija saaxiibadeed sidaas ayuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam waxay u daliishadeen nimanka la moodo inay diintu garab martay in wax la yidhaahdo la sameeyo sanad guura xus ah waxay yidhahdeen khadiijow nabigu ka qaraye taasi diin ma ahan lagamana garan karo xadiidka kan hadday reerku rifasaan hilbaheeda la jarjaro ayuu rasuulku wax ka siin jiray saaxiibadii khadiija oo uu ku xariirin jiray sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo fahamteen meesha kuma jiraan sadaqa in la bixiyana diintu ma aysan diidin laakiin waxaad u deliishanaysaan xadiidkaanu ma ahane rabbi ka baqda rasuulka sala allahu alayh wasalam caaisha waxay ku tiri waaba ayadoon lam yakun imra'a ilaa khadiija haween kale adduunka laga helay ilaa khadiija maahane waxay rasuulku yihi inaha kaanad wa kaanad wax walba oo wanaaga ayay ii samayday ilmana way ii dhashay sidaa darteed haweenta ayadaa sharaf gaar ayay leedaha ka bax warka yani khadiijo sidaa ayuu yihi sala allahu alayh wasalam riwaayadaha gabal waxay sheegayaan caaisha inay tidhi wax ka khayr badan buu rabbi ku siiyey wallahan wax ka khayr badan laysiin ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alxadiidu taarid wa sabcuun xadiidka toddobaatan iyo saddex marwiyin waaye ku la wariyey can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala ninka jaabir la yidhaah wuxuu yidhi kunaa waxaan ahay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fii qaswatin duulaan dhexdii falamaa qadimnaa markaan ka soo galnay duulaanka dahabnaa waxaan u tagnoo u qasadnay linadkula inaan guryaheenii galno ayaan u dhaqaaqnay faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam amhiluu suga oo guryaha ha aadinina xataa nadkula layla ilaa aan habeenkii tagno ay casaa'an amase cishaa markaan cishaha soo dukanno ka galaan aan guryaha tagno maxaa dhacay likay tamtasida si ay u sallaysato assaxisatu midda tinteedu basaastay waayo haweenta laga maqnaa ma xaragooto say isu nadiifido oo watastaxidda ay u xiirato caanada almuqiibatu islaamta laga maqnaa istixdaadka waxaa loola jeedaa inay iska xiirto inantu xawla alfarji tinta ka soo baxda oo ay sallaysato oo isnadiifido oo isdiyaariso aawadeed sidaasi ay u yeelaan dumarku ha u gelinina hadda ayuu yihi sala allahu calayh wasalam rawaahu lbukhaariyu wa muslim bal haddaba u fiirsa rasuulku sida u yaqaano wanaagga wuxuu yidhi jaabir nabiga ayaan safar kala nimid markaan soo galnay magaalada madiina inaan guryaheenna aadna ayaan doonnay warbal isuga ayuu yidhi hala habaynsadee masaajidkaa layska joogo ilaa ay dumarkii sallaystaan isnadiifiyaan caanada iska xiraan dumar diyaara ay noqdaan haddaba gabadhayaatu diinka ah oo cafaafada ah oo dhowrsan isuma qurxido waxaan ninkeeda ahayn nafteedana ma ay siido xarago badan oo saam ah ilaa ninka dabadarsi inay wax alla wixii alla u soo qadarana ay raalli ku tahay waxay kaloo sheegtaa inaysan qadarka alla ay raalli ku tahay aysan ka caraysnayn waxay kaloo sheegtaa fadliga iyo qiimaha uu ninkeedu u galay waxay kaloo sheegtaa in uu yahay ninkeedu mid wanaag oo dhan inta uu heli kara aan ka hagran sidaa darteed ayay u ducaysaa gurga kama baxdo qofna uma soo idanto oo isagu ka shakisan yahay idankiisa la-aantii damiirkiisa ayay ilaalisaa gurga ayay nadiifidaa mandarka iyo daymada ayay hagaajidaa ilmaha ayay edbisaa sawteeday hoos u dhigtaa nafteeda sariid ayay ka buuxidaa ma qaylido ma argagixido gurga kama bixido xumaan kama shaqayso siinadeedana kuma cayaarto sidaas ayaa lagu garanayaa gabadha muslimadda ah oo daatu diinka ah haweenta sidaas waxay noqotay oo ninka nuuca yani ninka nuu haweenta nuucaasa ninka la nool waxau noqonayaa mid adduunkiisu ou nadiif noqday noloshiisu ay hagaagtay inta ausan dhiman ka horna janna ku jira waayo marka ninkaasus ou meel walba ka yimaado naftiisa ayay dejin haddaba ninka haweenta nuucaasa qaba markau safar ka soo gelayo si fajaha oo kale ah waa inuusan ugu soo gelin waa inuusan argagixin waa inuusan dhibaato ku xambaarin waa inuu udulqaato dhibaatada ay la timaado haweenkii muhaajiriinta iyo ansaarta allaha raalli ka noqdee dumar hagaagsan ayay ahaayeen nimanka qabaana kuwo khayr badan ayay ahaayeen rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau diiday markay dadku socdaal ku naqan yihiin inay dumarka ku soo guureeyaan ayadoon hore loo ogeyn ama dhibaato ku xambaartay aysan jirin haddaba muslimiintow diinta ilaaliya xaqu sharaftaas ayuu leeyahay rabbi ka baqda xadiidka toddobaatan iyo saddex waxau yidhi jaabir bin cabdillaah kunnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fii ghasaad rasuulka ayaan micigiisa ahayn duulaan dhexdii falamaa qadimnaa markii aanu soo galnay madiina dahabnaa linadkul waxaan u tagnay oon u kala dhaqaaqnay inaan guryaheedii aadno rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amhiluu xataa nadkula layla suga ilaa aan habeenimada galno oo ay dumarku guryahooda wanaajistaan maxaana loo sugayaa likay tamtasida sacifa tinteedu miday basaastay inaysan laysato watastaxida almuqiida islaamta laga maqnaana caanada ay iska xiirto iyo tinta ka soo baxda xawla alfarji sharcigaa amray nadaafadaa ku jirta waana la doonayaa tintaa in la xiiro dadka araadisha ah oon ayagu diinta lahayn ee casriga aan joogno jiraa waxay yidhaahdeen yaan la xiirin istimtaaca ayaa ku fiicnaanaye arrinkaasu wax jira ma ahan ee rabbigiinka baqda oo xaqa ilaaliya oo xaaraan ha banaysanina qaala wuxuu yidhi alxadiidu raabi wa sabcuun xadiidka toddobaatan iyo afar marwiyin waayo ku la wariyey can zaynaba binti abi salama zaynaba ayaa laga wariyey oo abi salama gabadhiisa ahayd waxaa dhashay umu salama oo sawjadii nabiga noqotay markuu abu salama dhintay ka gadaayo qaalat zaynaba waxay tidhi dakaltu waan u galay calaa ummi xabiibata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam islaanta la yidhaha ummu xabiiba oo haweentii nabiga aheed ayaan u soo galay xiina tuwafiya abuuhaa abuu sufyaan ibnu xarbin marka la oofsaday ummu xabiiba aabbaheed abuu sufyaan ibnu xarbin ahaa sadexad waxay u yeeratay ummu xabiiba bidiibin fiihi sufra diib ou ku sugan yahay sufratu khaluuq ow gayrih sufratu khaluuq waxaa loola jeedaa waa diib boor leh oo nuux diibyada kamida ah ayay u yeeratay khaluuq sufratu khaluuq baa ku sugan boor diib la weeyaan oo xoogaa midabkiisu ou boor leeyahay ama kayrkii waa noocyada diibyada wax kamida oon bay u yeeratay fadahanad minhu jaariyatan yani diibkii waxay u marisay gabar yar oo gurga joogtay markaa ka gadaal masad bicaaridayha labadeeda hareed ayay marsatay caaridaydka waxaa loola jeedaa dhafooradeeda ayay marisay waxaa marsanaya ummu xabiiba uma qaalad ummu xabiiba waxay tidhi wallaahi maa lii biddiibi min xaaja rabbi baan ku dhaartaye diibka anigu dankamalihi oo hadda ma rabo laakin gayra annii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu cala almimbar waxaanse maqlabay tidhi nabiga oo mimbarka dushiisa ka hadlaya marka hadalkii nabigaa igu xambaaray nabigu kolka wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir xalaal uma ahan gabar rumaysay allah iyo maalinta aakhirada an tuxibba calaa mayitin fawqa halaa inay mayd u basaasato way ka tagta xaragada qof dhintay saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa sawji ninkeeda ma ahane oy u basaasanayso arbacata ashhurin wa casra afar bilood iyo toban habeen sida ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam toban kula dhalatay iyo toban aad dhashay iyo aabbayahooda hadday hal maalin go-aan saddex maalmood ka badan basaas laguma ogola gabar muslimada haddaa tahay laakiin ninkaada waa afar bilood iyo toban habeen qaalad zaynaba waxay tihi uma dakaltu waan u galay haddana mar kale calaa zaynaba bintu jaxshin radia allahu canha xiina tuwafiya akhuuhaa marka walaalkeed la oobsaday ou dhintay fadacad bidiibin ayaduna diib ayay u yeelatay famassadhu minhu way ka isticmaasho way markatay uma qaalad zaynaba waxay tidhi amaa wallaahi maa lii bidiibin min xaaja rabbi baan ku dhaartayo diibka danka malihi laakiin waxaan maqlay rasuulkii alleh sala allahu calayh wasalam oo uga qowlaya mimbarka dushiisa laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir uma banaana gabar muslimada ee allah iyo maalinta aakhirada rumaysay an tuxidda calaa mayitin fawqa halaa inay meyd u basaasato saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin ninka qaba ma ahane oo arbacata ashurin wa casran afar bilood iyo toban habeen amar lagu siiyey inay u basaasato qaala wuxuu yihi rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaariya muslim baa soo saaray xadiidkaas waxay nagu tiri zaynaba waxaan u galay ummu xabiiba marka aabbaheed abuu sufyaan dhintay diib ayay u yeehato way marsatay gabarna way u marisay waxayna tiri diibka dankamalihiye rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayh wasalam oo ku qowlaya isagoo mimbarka saaran gabar kastee muslimada oo allah rumaysay aakhirada rumayday saddex maalmood ka badan inay meyd u basaasato uma banaana aan ninkeeda ahayn ninka ayada ka dhintoo qabana afar bilood iyo toban habeen weeye sidaas ayuu yidhi ay tii rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka waanu sii dhammaystirin ee muslimiinta u dadaala oo rabbigiinka baqda oo xaqa ilaaliya waad u jeedaa gabdhaha muslimaadka ah siday diinta u qaateen oy ugu dhaqmayaan oysan ugu gaboodsanaynin marnaba maxaa yeelay nin iyo haween kastee mu'miniin ah amar hadduu allah xakuma amar rasuulka waa inaysan khiyaar qaadaan amarka ku socdaan rabbi ka baqdeen amarka alla qaata oo rasuulka raaca oo diinta nooleeya rabbi